بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatiya nicmadayda xusuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan u nicmeeya calaykum dushiinna wa owfuu oofiya oo dhammaystira bicahdii ballankayga uufi aan oofiyo dhammaystiro bicahdikum ballankiinne wa iyaaya aniga kaligayna farhabuuni iga baqa darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda afartanaad ee suuratulbaqara waxaan ka soo warranay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo sheekeeyey dadkii mu'miniinta ahaa oo khaalisiinta ahaa iyo gaaladii sidoo kale iyaguna khaalisiinta ahaa iyo munaafiqiintii iyo si guud oo dadkii hal mar loola wada hadlay meeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uga warramay qisadii reer bani israa'iil wax ku saabsan reer bani israa'iil waa ilmihii nebi yacquub calayhi salaatu wasalaam waana dadka yahuudda iyo nasaarada la yidhaahdo yahuudduba ha ku magac dheeraata magacee dadkaas qisadooda ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala aayado fara badan oo soo socda oo suuratulbaqara ka mid a uu uga warrama oo aayaddan afartanaad ee suuratulbaqara ay u horreydo reer banu israa'iilna waa dad lugooyo iyo iska daba wareeg iyo makri iyo xumaan iyo ballanfuryo iyo iyo ambiye ilaahay iyo rasul ilaahayoo la khilaafo bal oo rususoo la laayo niman ku caanbaxay ayay ahaayeen ilaahay marka wuxuu yidhi yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatiya bani israa'iila carruurtii israa'iilow waay israa'iilna waa nabi yacquub calayhi salaatu wasalaam magaciisa waxaa la dhihi jiray israa'iilna waa la dhihi jiray yacquubna waa la dhihi jiray israa'iilna waxay ka dhigan tahay haddii la carabiyeeyo cabdullaahiay ka dhigan tahay israa isra waa cabdu iilna waa allah israa'iil waa cabdullaahi marka nabi yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim khaliiluraxmaan marka dadkan yahuudda iyo nasaarada la yidhaahdo halkaasay ka yimaadaan waxay ka farcanmaan nebi yacquub calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka wuxuu leeya yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatiya allatii ancamtu calaykum nicmadii aan idinkugu nicmeeyey waxa loo nicmeeyey oo inta badan nicmooyinkooda la sheegi doonaahi waa aabbayaashood iyo dadkoodii hore ayagaana lagu halqabsaday maxaa yeelay nicmooyinkii aabbayaashood iyo awowayaashood loo nicmeeyey ayagana waa loo nicmeeyey yahuudda markaas lala hadlaayey ama dadka reer banu israa'iil oo lala hadlaayana waa yahuuddii markaas joogtay magaalada madiine joogtay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam yahuud fara badana magaalada madiine wax ka deganeed ilaahay marka wuxuu yidhi yaa bani israa'iila ilmo israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatiya xusuusta oo ogaada oo ilaahay uga shukriya ama carabka ka sheega see sheegidda carabka laga sheegaahi ayadaa waxay u dhowdahay amaba keenaysa in nicmada ilaahay looga shukriyo subxaanahu wa tacaala allatii nicmadaasoo ancamtu aan nicmeeya calaykum dushiinna waa nicmooyin fara badanoo noo imaan doona oo ay ka mid tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala fircoon iyo cadaabkii iyo ciqaabtii uu mari jiray ilaahay uu ka badbaadiyey in ilaahay rasul oo usoo diray nabi muuse ka mid yaha calayhi salaatu wasalaam in ilaahay subxaana wa tacaala intay tiiha ku jireen manni iyo salwaha noo imaan doona ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey in ilaahay subxaana wa tacaala ankee badda u kala dhambalay iyaga sababtood waa noo imaan doontaa isla duruusta soo socotay noogu imaan doontaa haddii aan la yidhaahdo iyo in ilaahay subxaana wa tacaala fadilo caalamkaba laga fadilay sida noo imaan doonta waa nicmooyin fara badanoo alla u galay wa owfuu ilaahay wuxuu yidhi oofiya oo dhammaystira bicahdii ballankayga oofiya oo dhammaystira uufi aan oofiyo anna dhammaystiro idin oofiya bicahdikum ballankiinna aa idinka qaadee ilaahay subxaanahu wa tacaala ballanno ayuu ka qaaday reer banu israa'iil ballanno ayaa laga qaaday oo la adkeeyo weliba dhaar lagu adkeeyey ballamadaas waxay kulligood ku qotomeen inay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ay ku dhaqmaan iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha uu soo diro ay rumeeyaan oo ay raacaan rusushaasuu ka mid yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax allaal wixii ballan ahaana gaashaankay u daruureen kulli waa wada buriyeen ilaahay marka ballamadaas ay la galeen isagoo qaarkood ka warrama wuxuu yidhi suuratulmaa'ida walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wa bacanaa minhum itnay cashara naqiiba waqaala allahu inii macakum ilaahay wuxuu leeya maciina ayaan hay lain aqamtum asalaata wa aataytum azakaata haddaad salaada toosidaan oo sakada bixidaan wa aamantum birusulii rusushaydana aada rumaydaan wa casartumuuhum aada u gargaartaan wa aqradtum allaha qardan xasanan ilaahayna aada amaah wanaagsan amaahidaan la ukafiranna cankum sayi'aatikum wala udkhilannakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar sayi-aadkiinana waa dhaafaa ilaahay leeyahay jannooyin hoostooda ay nicmo qulqulaysa webiyaal qulqulayaanna waa idinku amaalmarinaa ayaa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala ballamada markaa ay qaadeen oo ilaahay la galeen ballamadaasa ka mid a ballamadaasoo ka warramaya in hadday toosnaadaan oy wanaagsanaadaan ilaahay ayagana uu hagaajinayo ajiro fara badanna uu siinayo ilahay marka wuxuu leeyahay ballankii aad qaadeen dhinaciinna ka soo baxa markaad ka soo baxdaan ballankaas markaad ka soo baxdaan wixii ku xiraa oon idin ballan qaaday oo ajir iyo thawaab iyo dembi dhaaf iyo jannaana anna ilaahay wuxuu leeyahay waa idin siinahay ballamadaasna waxaa ka mid ahay oy qaadeen inay nebi maxamed rumaynayaan calayhi salaatu wasalaam markii lasoo saaro waxyaabihii ay buriyeenu marka ballankaasu ka mid ahaa ilaahay marka wuxuu yidhi wa owfuu oofiya oo dhammaystira oo fuliya bicahdii ballankayga uufi aan oofiyo bicahdikum kiinne wa iyaaya aniga keligayna farhabuuni iga baqa way beeniyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayagoo og nabigu inuu nabi ilaahayah oo xaq yah waxyaabahay u beeniyeen waxaa ka mid a saltana ilaashi saldanada diintu ilaashanayeen maadaama ay culummadii yahuudda ahaayeen oo tujaartu ay xoogaaga hadiyooyinka u keeni jireen madaxduna ay saasoo kale u keeni jireen caamaduna ay beertooda ay ahayd waa ay beeniyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam igabaqa keliga waxaa laga wadaa haddii waxay islahaayeen aada nabiga rumaydaan calayhi salaatu wasalaam dhaleeco iyo dacayada waxay idinkaga imaaneen dadkii kale oo isku diinta haydeen oo yahuudda ahaa ayaa dhaleeca idinkaga imaanayoo qofkii waa fidnoobay waa fadaroobay ayaa la leeyahay markaasaa la xamanaa mid walbaba marka wuxuu is leeyahay nebi maxamed ha isku raacin iyo aan dadkaadu wax kaa sheegin ilahay marka wuxuu leeyahy aniga keligay iga baqa waayahay wa aaminuu rumeeya ilaahay yidhi reer banuu israa'iilow bimaa shaygii rumeeya ansaltu aan soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay mid rumaynaya limaa macakum maciina waxa ahaada walaa takuunuu hana ahaanina reer banuu israa'iilow awala kaafirin bih wixii aan soo dejiyey iyo nabigii lagu soo dejiyey qolada ugu horraydoo beenida ha noqonina walaa tashtaruu hana iibsanina oo ha gadanina biaayaatii aayaadkayga hamanan dheef oo qaliilan yar wa iyaaya aniga keligayna fattaquunii iska jira oo iga baqaa wa aaminuu rumeeya aa layi reer banu israa'iilow bimaa ansaltu wixii aan soo dejiyey ilaaha dhahay musadiqan sheegii aan soo dejiyey waa qur-aanka kitaabka qur-aanka oo nabi maxamed lagu soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay qur-aankaasu mid rumaynaya limaa macakum miciina waxa ahaada oo towraad ah waa rumaysan yihin ama injiil ah waa iswaafaqsan yihiin towxiidkay iska waafaqsan yihiin qisooyinkana waa iska waafaqsan yihiin sidoo kale waxay iska waafaqsan yihiin amaba uu rumayntiisaba uu rumaynta uu rumaynaa waxaa ka mid ah in sifooyinka ku yaalla oo kitaabka qur-aanka uu leeyahay oo nebi maxamed uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo towraad ku yaalla oo injiil ku yaalla waa uu ku sifaysan yahay qur-aanka kariimku marka qur-aanku wuxuu ka dhigan yahay mid rumaynaya towraad iyo injiil maxaa yeelay towraad iyo injiil ayagaa sheegay in qur-aanka la soo deji doono qur-aankuna uu sifooyinkaas yeelo doono qur-aankii towraad iyo injiil lagu sheegay in la soo deji doonana waa la soo dejiyey sifooyinkiina waa leeyahay ilahay marka wuxuu yidhi wa aaminuu rumeeya bimaa shaygii ansaltu aan soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay shaygaasu mid rumaynaya limaa shaygii macakum miciinna ahaaday oo kutub ah walaa takuunuu hana ahaanina yahuuday awala kaafirin bih iyo reer banu israa'iilow awala kaafirin kaafir midkii ugu horreeya oo bihi ku gaalooba kitaabka qur-aanka ha noqonina ay awala kaafirin awala fariiqin kaafirin bihina waa lagu fasiray kooxda iyo fariiqa iyo qidcada iyo qeybta ugu horeyda oo qur-aanka ku gaalowda iyo kitaabka qur-aanka ha noqonina haddaad saas noqotaan dhib badan ayaad kala kulmaydaan oo dembigiinnii waa idiin diyaar kufrigii aad ku gaalowdeen kitaabka aad ku dambaawdeen cid walba maadaama aad tihiin adinku ciddii bilowday gaalnimada lagu gaaloobo kitaabka qur-aanka ah iyo beeninta la beeniyo cid walboo idinkaga dayata beenintaasna dembigoodiioo kale ayaad leedihiin marka xumaanta in lagaga daydahu dhibaatay leedahay xumaanta marka dadka ha horseedinina oo yaan xumaan la idinkaga dayanin yahuudda si gaara yahuuddii magaalada madiina deganeeday culimmadu marka waxay dhahaan wax kitaabka beeniyey iyagu uguma horreyn yahuuddii magaalada madiina deganaa maxaa yeelay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam asagoo maka jooga qur-aanka lagu soo dejiyey mushrikiintii maka joogay oo deganaa qur-aanka waa beeniyeen nabigana waa soo ceyriyeen caleyhi salaatu wasalaam laakiin waxaa laga wadaa reer bani israa'iil ama ahlu kitaabka qolada kitaabka beenida qolada ugu horreyda idinku ha noqonina saasaa laga wadaa walaa takuunuu ha ahaanina reer banu israa'iilow awala kaafirin iyo qolada madiina joogtaay awala kaafirin bih fariiqa ugu horeeya oo ku gaalooba kitaabka qur-aanka ha ahaanina walaa tashtaruu hana iibsanina biaayaati aayaadkayga hamanan lacag oo qaliilan yar lacag yar say ugu iibsanayaan lacag yar waxaa laga wada horta wax walba oo diinta ilahay lagu iibsadaa waa lacag waxyaabahay samayn jireen waxaa ka mid ah qur-aankay taxriifi jireen kitaabka towraada waa taxriifi jireen dadka waa u qiil dayi jireen oo u qiil raadi jireen say markaasayna lacagna ka qaadan jireen aayadihii qur-aanka ay bedelayaan lacagay ku qaadanayaan aayadihii waxay ku bedesheen lacag yaray ku bedesheen a ilahi leeyahy subxaanahu watacaala markaa ku bedelanina aayadaha qur-aanka lacag sidoo kale aayadihii kitaabka towraada ku yaalay oo sheegaya nabiga sifooyinkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo sheegaya qur-aanka nebi maxamed lagu soo dejiyey sifooyinkiisa iyo qur-aanku inuu xaq yahay ayay qariyeen waa ay inkireen wax kaley ku bedeleen iyagoo lacag ku raba wayna raaci waayeen qur-aankii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ilaashahayaanna waa tujaarta iyo madaxdooda lacagta kasoo geli jirtay iyo madaxdooda lacagta kasoo geli jirtay iyo caamada laftirkooda caamadoodu waxay ahayd beertoodii ahayd waa iska beera jireen hadiyooyinka iyo siyaarooyinka iyo waxaasaa loo keeni jiray marka waxaas loo keenayay oo hantiiho adduunyaha ay waxays dhaheen haddaad maxamed rumaydaan calayhi salaatu wasalaam dheeftaasoo dhan waa weynaysaan meeshaan ood odayaasha ka tihiin ood culimmada ka tihiin ood saldanada ku haysataan saldana diineedka ah ha isseejinina isdheheen ilaahay marka wuxuu yidhi walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aayaadkayga reer banu israa'iilow hamanan lacag oo qaliilan yar wa iyaaya aniga keligayna fattaquun iga baqa oo iska kay jira arrintan saldana ilaashigaana yuhuud keliya ma haysatee dad fara badan ay haysataa waxaa laga yaabaa qof wax ka qaldan yihiin oo dadkana culummo u ah ama horjoogo u ah ama tahliisha iyo tufta dadka isagoo uu tufi jiray ayaa waxaa laga yaabaa wixii ka qaldanaa inuu iskaga sixi waayo isagoo saxd u caddaatay inuu isleeyahay dadkaa ku xamanaya ama hadda kadib tuf lagaa tufamaayo ama taageeradii aad haysan jirtaad weyne arrintaas khatar fara badan ayay leedahay waana wax reer banu israa'iil xaqa ka hor istaagay walaa talbisuu ha ku dheehinina alxaqa xaqa bilbaaili baatil ha ku barxinina wa taktumu lxaqa walaa taktumuu hana qarinina alxaqa xaqa ha qarinina walxaal antum taclamuuna aada ogtihiin xaqu inuu xaq yah waxyaabihii kaleo ay ku sifaysnaayeenoo foosha xumaa reer banu israiil waxaa ka mid a xaq iyo baatil laysku daro marka ilahi wuxuu leeya walaa talbisuu alxaqa xaqa ha ku darinina bilbaaili baatil ha ku darinina waxyaabahay yeeli jireen waxaa ka mid a sifooyinkii nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam oo kitaabkooda ku yeilay oo nabiguna uu ku sifeysnaa ayay markay nabiga arkeen calayhi salaatu wasalaam ay sifooyinkii wax kale ku dareen markaasaa kitaabkii qayb sifooyinkii nabiga ka mid a calayhi salaatu wasalaam waa ku taallaa qayb kaloo cagsiyana waa ay ku qoreen dadka markay inta tusaan oo u kala furaan madaxdooda iyo tujaartooda iyo marka iyo caamada qaarkood markay warsadaan oy dhahaan maxamed ma raacnaa kitaabkay u furayaan markaasi waxay leeyihiin sifooyinkan oo kitaabkan ku yaalla qaar ka midana waa laga helay ninkan qaar ka midana sifooyinkii nabinimada waa lagala yahay marka nabigii xaqaha waa sugaynaa ay leeyihin ilahay marka wuxu leey walaa talbisu ha ku darinina alxaqa xaqa bilbaaili baatil ha ku darinina kitaabkoodii qaar xaqana oo ilahay uu soo dejiyana waa ku jiraa qaar baatiloo iyaga ku darsadeenna kitaabka waa ka mid ilahay marka wuxuu leeyahay xaqa iyo baatilka yaan laysku darin wa taktumu alxaqa walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqa ha qarinina iyo sawaabka iyo nabiga nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo diinta ilaahay uu soo dejiyay ha qarinina kutubta ankee mararka qaar gacmahay saari jireen walxaal antum taclamuuna aada ogtihiin shaygu inuu xaq yahay ha qarinina nabigu inuu nebi yahay waa ogtihiin ha qarinina sheega waaqiimuu toosiya reer banu israa'iilow asalaata salaata wa aatuu bixiya azakaata sakada bixiya warkacuu rukuuca maca raakiciina dadka rukuucaya macoodana rukuuca wa aqiimuu toosiya asalaata salaada toosiya oo salaada arkaanteedii iyo shuruudeedii waajibaadkeedoo leh la imaada wa aatuu bixiya oo dhiiba azakaata sakada warkacuu rukuuca oo tukada maca alraakiciina dadka rukuuca macooda ay wasalluu maca almusaliina dadka tukana la tukada oo jamaacada nebi maxamed iyo saxaabadiisa masaajidka kula tukada aayaddu waxay ka mid tahay aayadaha ay culimmada qaar u daliishadaan salaada jamaacadu inay waajib tahay ata'muruuna ilahi wuxuu yidhi ata'muruuna ma amraysaan annaasa dadka ma amraysaan reer banu israa'iilow bilbiri samafalka iyo wanaagga wa tansawna mana hilmaamaysaan anfusakum nafayaashiinna walxaal antum tatluuna alkitaaba kitaabka aad akhrinaysaan afalaa tacqiluuna war caqli ma lihidin miyaa wax ma garataan wax fahmaydaan miyaa maa naftiinna marka hore ku dadaashaan waxyaabahay xumaayay ku sifaysnaayeen waxaa ka mid a qowlkooda iyo ficilkooda iskhilaafsana dadka waa wacdinayaan waa waaninayaan xumaantana dadka waa ka reebayaan wanaagna dadka waa farayaan markay dadkooda dhex joogaan waxay kitaabkooda ku yeele ninkii xumaanta dadka farayey xumaanta dadka ka reebayey asagoo xumaantii samaynaha laarka isagu waa samayna wanaaggii dadka uu farayana layma u maayo ilahay marka wuxuu leey ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum waana arrin aada u foolxun waana arrin ambiyada ilaahay ay in badan ka degi jireen nabi shucayb calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu waxa aan idinka reebaayo tolkaygiyo ma rabo inaan idiin dibamareeyo ilahina wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun qofka munkarka waxaa la rabaa inuu reebo kana tago macruufka ou faro lana yimaadaa la rabaa labadaba inuu isku darsado warka soomaaliyeed oo dhaqanka ay ka dhigteen oo ah culummo ama sheikh wuxuu yeelku yihaa yeel laakiin wuxuu yeelaaha yeelina waa shabah iyo ekaasho culummadaas soomaaliyeed in badanoo ka miduhu ay u ekaadeen culimmadii reer bani israa'iil markuu ninkan caamigah uu leeyahay soomaaliga sheekh wixii uu yeelku yihaa yeel laakiin wuxuu isagu yeelaha yeelin wuxuu ka wadaa asagu waxa uu yeelku leeyahay waa diin oo diintii uu kaaga daliiliyey laakiin waxa isagu uu yeelku leeyahay kuma dhaqma sheikhu ku dhaqmi oo maayo asagu wixii uu yeelku yidhi oo wanaagahay ma yeelaayo oo wixii waa uu khilaafa haddaad marka aragto sheikh qowlkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafsan yihiin qowlka ictibaari laakiin ficilka ha fiirinin wax fiicanna maaha waxyaabahay kale ay samayn jireen ay ku sifaysnaayeen waxaa ka mid ahoo la sheegay markii dadka qaar ay u yimaadaan carabtaahi culummada reer banu israa'iil oo magaalada madiine wax ka jooga ee ay weydiiyaan ay dhahaan ilaahan idinku dhaarinee nabigu sifooyinkii kitaabkiina ku yaallay ma ku sifoobay waxay leeyihin waa ku sifoobay khayraana ku jira inaad raacdaan ee raaca caamadooda kuwooda hoos hooseeya oo aysa qarash fara badan iyo wax ku qabin anke iyo taageero fara badanna mararka qaar hadday u naseexay tagaan waxay leeyihin ordaha raaca waa rasuul ilaahayo waa xaqe laakiin markay xaaladdu joogto beertoodii iyo saldanadoodii markay joogto iyo madaxdoodii iyo tujaartoodii iyo dadkii ay ku xiraayeenoo siyaarooyinka iyo waxyaabaha hadiyooyinka u keeni jiray iyo mushaaraadka sii jiray markii kuwaas ay la joogaan waxay leeyihiin been waaye rasuul ilaahay maaha ilahay marka wuxuu yidhi ata'muruuna annaasa dadka ma faraydaan bilbiri biriga iyo wanaagga wa tansawna mana iloobaydaan anfusakum nafyaashiina walxaal antum tatluuna alkitaaba kitaabka idinkuna aad akhrinaydaan afalaa kitaabkii towraadaha afalaa tacqiluuna war mawaadnaan caqli lahayn oodnaan wax garan maa naftiina badbaadsataan wastaciinuu kaashada bisabri sabarka kaashada iyo wasalaati salaada wa inahaa salaaduna lakabiiratun ay lahaqiilatun waa mid culus ilaa cala alkhaashiciina khaashiciinta dushooda mooye aladiina khaashiciinta yadunuuna yaqiininaaye annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmaayo inay yihiin wa annahum ayaguna ilayhi alle xaggiisa raajicuuna ay u laabanayaan waxaa la yidhi reer bani israiil waxaa la amray waxyaaba ay kaalmo u ah umuurtooda ay u kaasha karaan umuurtooda ay u kaasha karaan cid walbayna u dhahan tahay arrintaani ilaahay wuxuu yidhi wastaciinuu kaashada oo umuurtiina u kaashada nuucyadeeda kala duwan bisabri sabarka u kaashada sabarku waa kaalme iyo wasalaati salaada kaashada salaaduna waa kaalma iyaduna oo qofka murugaha iyo fakerada iyo dhibaatooyinka iyo qofku haddii uu salaada ku dadaalo waa uu ka kaasha karaa wa inahaa salaaduna lakabiiratun waa mid ku culus inahaa damiirka salaada waa loo celiyaa isticaanadana waa loo celiyaa umuurtan sabarka iyo isticaanada iyo salaada iyo waxa dhanna waa loo celi karaaho wa inahaa umuurta lasoo sheegay la kabiiratun ay la thaqiilatun waa mid ku culus oo ku adag ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuuca mooye inta kale waa ay ku adag tahay kuwa khushuucayo alla isku dulaynayo subxaana wa tacala oo tawaaducayo sida ambiyada ilaahay iyo owliyada ilaahay iyo saalixiinta oo kale nabigu calayhi isalaatu wasalaam arixnaa biha yaa bilaal ou dhihi jiray bilaaluu noogu raaxay qalbigiisaa ku degi jiray salaada dadka ahlu khayrkana waa saas meesha munaafiqiinta iyo dadka ahlu baadilka salaaddu ay ku culusta ilahay wuxuu leeyahay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala ayagoo caajisliwayaal ah oo kala jajaban ay salaada soo istaagayeen munaafiqiintu wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin aladiina khaashiciintii mooyey inta kale waa ay ku culus tahay yadunnuuna yaqiininayey oo hubay annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaanoo la oofsanaayo wa annahum ayaguna ileyhi rabbigood xaggiisa raajicuuna ay u laabanayaanoo qiyaamaha xisaabta loo horkeenayo kuwii yaqiinsanaa mooye inta kale salaadu way ku culus tahay yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatiya nicmadayda allatii nicmadaasoo ancamtu calaykum aan idinka idinkugu nimeeyey wa annii iyo xusuusta anigu fadaltukum inaan idinka fadilay cala alcaalamiina caalamiinta oo dhan wattaquu ka baqa yowman maalin iska jira laa tajzii nafsun can nafsin shay-a walaa yuqbalu minha shafaacatun walaa yu'khadu minha cadlun walahum yunsaruun reer banu israiila weli lasii waaninah ilahay wuxuu yidhi marka yaa bani israa'iila reer banu israa'iilow udkuruu xusuusta nicmatiya nicmadayda xusuusta allatii nicmadaasoo ancamtu calaykum dushiina ugu nicmeeye ti aan idinkugu nicmeeyo xusuusta iyo wa annii fadaltukum iyo waxaad xusuusataanoo kale inaan idinka fadilay oon dheeraad idinka siiyey calalcaalamiina dadka caalamiinti iyo wixii xilligaas joogay inaan idinka fadilay ay caalamii zamaanikum zamankiina caalamkii joogay wixii joogay zamankiina in ilaahay subxaana watacaala adinka idinka fadilay maxaa yeelay rusushu ayay kasoo baxaysay dadka ahlu xaqa ahoo xaqa markaas u abtirsada ayagayba ahaayeen fadaa'il fara badanna ilaahay subxaana wa tacaala waa uu siiyey xilligoodii marka dadka ayaa u fadli badnaa laakiin haddeer waa laga fadli badan yahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka fadli badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi aa ilah yidhi subxaana wa tacaala soo ummadda nebi maxamed ka hadlaayo la warramayo waxaad ahaateen khayra ummatin oo ukhrijat linnaas waa ummadda nebi maxamed laakiin xilligaas ee reer banu israiil iyagu ay jireen oo ambiyadoodu ay joogeen dadka iyagaa u fadli badnaa ilaahay wuxuu yidhi wattaquu iska jira reer banu israa'iilow iyo dad walbow yo oo ka cabsada yowman maalin ama cadaaba yowmin yowm ada maalin cadaabkiis yoomkaasoo laa tajzii nafsun laa tajzii aysa gudaynin ay laa taqdii waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray laa tajzii ka cabsada maalin laa tajzii aysa deeqaynin maalin aysa deeqaynin waayahay waxaa kaloo lagu fasiray laa tajzii aysa anfacaynin wataquu ka baqa oo iska jira yowman maalin waa qiyaamahee ama cadaabkii iska jira laa tajzii aysa gudaynin oo isa anfacaynin oo isa deeqaynin nafsun nafi can nafsi naf kale shay-an waxba waxba aysa u gelin laba qaawan isma qaada ay tah yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa waa maalinta qiyaamahao dadku dadka iskugu xigaa way kala cararayaan maalin aan wax laysku gelin waayo maalintaa iska jira marka walaa yuqbalu aanaan la aqbalaynin minhaa nafta aan laga aqbalaynin shafaacatun shafaaco hadday naf gaalaad tahay hadday tidhahdo hebela ii shafeeca ma laga yeelaayo haddii mid muslimu ou damco inuu gaal u shafeecana ma laga aqbalayo ilahay wuxuu leeya maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac gaalada qiyaamaha ma loo ergeynayo shafaacaduna waa dalabu lkhayri lilghayri waay cidu inay cid warsato wax wanaag ah wanaaggaasna ay u rabto nafteeda aysa u rabin ay cid kale u rabto walaa yuqbalu aanaan la aqbalayna minhaa nafta xaggeeda shafaacatun shafaaca aan laga aqbalayna waa hadday gaala tahay ilaa hadday mu'mino tahay waa shafaacadu waa u furan tahay hadday muslimad tahay waa loo shafeeca walaa yu'khadu aanana la qaadaynin minhaa nafta gaalada xaggeeda cadlun wax furasho ah aan laga qaadaynin walaa hum yunsaruuna aysana ahayn gaaladu kuwa loo gargaarayana aysan ahayn walaa hum yunsaruuna kuwa loo gargaaraana gaaladu aysan ahaynoo cadaabka ilaahi looga gargaari maayo waxaan kaloon looga gargaarayn malaa'igta cadaabaysa oo rafaadinaysana ma looga gargaarayo darsigeennina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi atowfiiq